هاهنا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari ayaa dowladda kenya looga dilay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo maleeshiya daacad u ah dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kabeen ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xadbaanaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya burcad gacansaar lale askarta dowladda federaalka ayaa xalay magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah dad ayaa kuleel dartiis ugu dhintay deegaan ka tirsan gobolka sanaag dowladda federaalka ayaa qirtay in ciidankeeda ay dhac baahsan ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ehelada dadka ku aasan qabuuraha iskuul bolisiyo ayaa kasoo horjeestay go-aankii kasoo baxay dowladda federaalka ee ahaa in qabuuraha laga saaro dadka ku aasan dowladda federaalka ayaa dhaqaale ka sameynaysa bixitaanka dadka ku aasan qabuuraha iskuul bolisiyo ee magaalada muqdisho iyadoo bixinta halkii meed lagu soo rogay lacag dhan shan iyo labaatan dollar maamulka xasan sheekh ayaa sheegay in lix kun oo kenyaati ah ay soomaaliya sanadkiiba ka diraan laba milyan oo dollar dooro sharci ah ayaa loo soo xiray haweenka ku dhaqan degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo kenyaati ah ayaa lagu dilay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ka baxay magaalada kiyunga kuna sii jeeday xero ciidamada kenya ku leeyihiin sankuuri ee gobolka laamo ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa qaraxaas ku naf waayey sidoo kale tira intaas ka badan ayaa ku dhaawacantay gaari b g ah oo uu qarax u haleelay ayaa isagana halkaa ku gubtay dhanka xadbeenaadka ee ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxaa ka dhacay weerar kabeen ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhigeen ciidamo ay tababaratay dowladda kenya kamiinkan ayaa si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo odow oo dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya hal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ay tababartay dowladda kenya ayaa halkaa ku dhintay halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen howlgallada kala duwan ee ka dhankaa ciidamada kenya iyo maleeshiyaadka ay tababaratay islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe aada ugu soo badanayay gobollada ay kenya gumaysiga ku haysato iyo sidoo kale xadbeenaadka burcad gacansaar la leh askarta dowladda federaalka ayaa xalay magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa xalay waxaa ka dhacay dhacdo aan ugub ku ahayn bulshada ku nool magaalada muqdisho dhacdadan ayaa si gaar ah uga dhacday xaafadda lagu magacaabo xiiltire ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ka gadaal markii kooxo tuugaah ay dileen wiil dhallinyaraha sida ilwareedyada qaar ay sheegayaan kooxdan tuugada ah ayaa hoostaga ciidamada dowladda federaalka inta aysan dilin wiilka dhallinyarada waxay ka qaateen teleefoonkiisa gacanta ehelada wiilkan sida arxandarada ah loo dilay ayaa waxay la hadleen warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho iyagoona faahfaahin ka bixiyey qaabka u dhacay dilka moobeelaa laga dhacay aniga wiilga waxaan ahay walaalkiisaan ahay ilma adeeraan nahay moobeelaa laga dhacay moobeelka haddii laga dhacay waxaa dhallinyaraha waxay dheheen anigaa naqaano ninka moobeelka ka dhacay markay wadeen oo ay geeyeen meeshii micnaha oo moobeelka looga dhacayna badbaado ay dhahaan wiilkii haddana waxaan aragnay xalay maqrabka asoo meyd ah marka waxaan rabnaa habartiina waa micnaha iska qoftaa aragteen odaygana waa iska cuuriyaan waa nin naafa ah aan dhaqaaqa karin waa kana odayga asigana meesha taagan marka waxaan rabnaa dowladda xashan sheekh maxamuud inay sidii ummadda cadaalad loogu qabto ay cadaalad noogu qabato wixii wax dilay kolayto ciidanka waayi maayo waa in la helaa odaygana waa kanaa kolayto afkiisuu ku hadlaayaa wiilkeyga gacanka haqdaranaa dishay moobeel usa haystaa ay ka dafeen moobeelkii markaas wiilba wiilila sharqoolena yidhi moobeelka anagaa kaa soo qaadeena sidii moobeelka usoo aadaya sidii gacanka haqdaranaa dishay anaa waryartiisa ahay moobeelaa laga dhacay wiilka moobeelka hadaa laga dhacay wiilka moobeelkiya soo doona la dhahay moobeelkiisa soo soo doona la dhahay meesha lagu dilay inaa cadaalad noola soo dhiciyaa rabnaa wiilkeena oo haqiisa noola soo dhiciyo insha allah ilaa halkaan wiilay qabto wiil kale ma qabto gebdhale waa halaa kale yaa halkaan wiilay qabto bes yaa wiilal aa dileen haa cayaaltoore eh, aa dileen daraa lagu dilay wiilkii moobeelaa laga qaatay cadaalad daray ku dileen wiilkeena walaalaha soomaaliyeed waxaan ka mahadsanaynaa inay gargaar nugu sameeyaan ay nugu gacan qabtaan gacanta haqdarana dishay inay nugu garabsiiyaan walaalaheen soomaaliyeed magaalada muqdisho waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u kacay dilalka aan meelna ku salaysanayn oo ay geysanayaan askarta kala duwan ee dowladda federaalka iyo kooxa tuugaha oo reer muqdisho qaati ay ka taagan yihiin kuwaasoo sida dadku ay sheegayaan ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka sida marar badan lagu arkay muuqaalo lasoo geliyey baraha bulshada ku wada xidhiirto dad ayaa kuleyl dartiis ugu dhintay deegaan ka tirsan gobolka sanaag maxamed ciise ayaa ka waramaya
degmada xiis ee ka tirsan gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa inuu ka bilowday kuleyl aad u daran kuleylkan ayaa gaaray heerka ugu sarreeyey isagoona sababay inay dad ku dhintaan kuleylka awii ugu yaraan laba qof ayaa kuleylka ugu dhimatay deegaanka xaysimo oo ka tirsan degmada xiis ee gobolka sanaag siday dadka deegaanka sheegayaan waxaa la ogaaday in heerkulka ama cabbirka kuleylka deegaanadaas uu gaaray konton digrii soomaaliya deegaano ka mid ah ayaa weli waxaa ka jira kuleelo daran bilihii lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ayaa qirtay in ciidankeedu ay dhac bahasan ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan
maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ka geysteen dil iyo dhac ay kula kaceen dad rayad ah ciidamadan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay dilil iyo dhac ka geysanayeen degmooyin ku yaala magaalada muqdisho waxaan ugu dambeeyey dilka hal ruux iyo dhaawaca mid kale oo saacadihii lasoo dhaafay ay geysteen sidoo kale waxaa maalintii shalay ay dhaceen gaari noho ah uu lahaa qof shacab ah dowladda federaalka ayaa dhankeeda qiratay in falalkan ay geysteen askarteeda arrintaas oo muujinaysa in dililka ka dhanka ah dadka rayidka ah ay geysteen ciidamada dowladda federaalka shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka booliska dowladda federaalka ayaa waxa uu ka warbixiyey saacadihii lasoo dhaafay dhacay ciidamada dowladda federaalka u geysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ciidanka oo lahaa shabakad dadka dhacda ayaa waxay muwaadiniin soomaaliyeed ku dhaceen gudaha degmada dharkeenley waxay qaateen mooto ayagii oo moobeeladii iyo agabka ay dadka ka dhaceen wata ayaa waxay galeen degmada garis baaley degmada garis baaley waxay ka dhaceen gaarigaa idin muuqda oo yarkaa ee xamaaliga gaarigii markay dhaceen waxay si toosa ula galeen deegaanka ceelasha biyaha waa ay ka tageen gaarigii haddana waxay gaari labaad ka soo dhaceen ceelasha biyaha waxay soo aadeen degmada dayniile waxay halkaa ayadana ku soo aruursadeen moobeelo gaaraya ilaa iyo lix moobayl oo ay dadka ka soo dhaceen sidoo kale dadka ay dhaceen waxaa ka mid ah askar ka tirsan dharcadda dowladda federaalka iyagoo bustoolad ay ka furteen ku dhaawacay qof shacab ah sidoo kale waxay ka dhaceen maadaama ay tuuto wateen muwaadin soomaaliyeed ay bistooladii ka dhaceen bistooladii ay ka dhaceen ayay waxay ku dhaawaceen muwaadin kale oo soomaaliyeed sidoo kale laba ruux oo midi shacab yahay midna yahay ciidankii lasoo ruqseeyey waxay shan iyo toban muwaadin moobeeladooda ku dhaceen isla degmada dharkeynley gudaheed bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa la daala dhacaya dilalka iyo dhaca joogtada ka ah ee ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana arrintaasi askarta ku dhiirigelinaya iyadoo aysan jirin cid kala xisaabtanta falalka ay geysanayaan ehelada dadka ku aasan qabuuraha iskuol bulusiyo ayaa kasoo horjeestay go-aankii kasoo baxay dowladda federaalka ah ee ahaa in qabuuraha laga saaro dadka ku aasan warkaas iyo war kale oo ku aadan dowladda federaalka ah oo dhaqaale ka sameynaysa bixitaanka dadka ku aasan qabuuraha iskuol bulusiyo waxaa soo jeedinaya mahad cubayd tan iyo wixii ka dambeeyey warkii ka soo baxay dowladda federaalka ay soo marisay wadaad xumayaasheeda kuna aadanaa in qabuuraha iskuol bulusiyo laga saaro dadka ku aasan ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay ehelada meydadkoodu ku aasan yihiin halkaasi ka hor intaanan idinla wadaagin codadka dadkaasi waxaa xusid mudan in laga hadlo arrin kale oo taasi ka siyaab badan oo ah in dowladda federaalku ay dhaqaale ka samaynayso bixinta meydadka ku duugan qabuuraha wararku waxay sheegayaan in halkii meyd ee la bixinayo ehelkiisa laga doonayo inay dhiibaan lacag gaaraysa shan iyo labaatan doolar taasoo ka dhigan in haddii konton miyd laga saaro xabaalaha jaabka dowladda federaalka ay ku dhacayso lacag dhan kun laba boqol iyo konton dollar ehelada meydadka ku aasan iskool bulisiyo ayaa saakay markii ay tagaan qabuuraha arrintaasi lagu wargeliyey waxaana loo sheegay in qof la baxayo meyd uusan jirin isagoo aan dhiibin lacagta aan kor ku soo xusnay ee ah shan iyo labaatanka dollar waxaa jirta arrin kale oo laga dareemayo hadallada dadka meydadkoodu ku aasan yihiin iskool bulisiyo taasoo ah in dowladda federaalku ay doonayso in qabuuraha ay ku shubto badda haddii la bixin waayo lacagta ay dadka ka dalbatay waxayna arrintaasi warku taallo hor leh ku noqotay dadkii goobjoogga ahaa iyo intii maqashay ee warku gaaray intaba waa kuwan ehelada oo ka hadlaya arrimahaasi kana soo horjeestay damaca dowladda federaalka waxayna dalbadeen in miidadka halkooda lagu daayo nidaamka xasan sheekhna uu meelo kale raadsado awood aan hooyaday bartaas ooga aqoonsada baliyey inuu ano nool oo ujeedo hooyaday badda lagu shubo meydkeed inaana badda la iga shubin ilaahay dartiis waxaan ka codsanaynaa inuu meesha noogu dhaafo waaradkan uu noogu asturan yahay waa soo booqanaa qalbigaa iigu dego marka ilaahay dartiis waxaan ka codsanaynaa inuu meydka meeshaas noogu xafidan uu noo dhaafo meydka hooyaday ma aqoonsan karo idulkeenay qabuuraha iskoola bulisiye waxaa weeye maasha allah hooyaha ku aasan waxaa idaacadda ka maqlay in la qabuulihii la faqaayo oo lasoo bixinayo maqlay saas daraaddeed u soo cararay hooyadee meesh ku aasan waxaa waaye waxyaabaha qaar wax laga xishooday waxaa laga xishoonay kaliyihiin meelo badanaaba jiro oo la degi karo oo dad degan ahluqabuurka in loo yimaado layidhaha laga bixiy meesha wax saxe maaha waxaa loo baahan ilaahay laga baq subxaana watacaala meeshan la joogi maayo anaga haddiina layidhaha baxsada meel aan geynimaba haynaba meed meel aan geynima hayn intee meed geenaynaa bixitaankii ah oo shiddo ah qodowgii iyo soo bixitaan xudhan waxay u baahan yihiin jadwal dheer u baahan yihiin looma baahna wax loo fadhiina ma aha in ka oo dadka oo arrimahaas ku lugla ilaahay ka baqaan subxaana watacaala joogi maayo meel joogi maayo meesha adduunyadan waa laga tegayaa annaga dad ehel iyo qaraaba meeshaan nooga duugan waxaan nahay dad soomaaliyeed oo waddankooda ku dhaqan ilaahay kuma darnaadee waxaa jeclaan lahay waxaa la sheegaya in nagala joojiyo ani hadda wiil in adeerkay ahaa inta ku duugan iyo wiil kaloo abtigay oo dhale dhallinyaro badan oo xaafadeenna deggana ku duugan waxaa in la sheego mudan in xabaalaha iskool bulisiyo ay ku aasan yihiin dad badan oo horey uga dhintay dowladda federaalka kuwaasoo isugu jira kuwa dagaallo ku dhintay iyo kuwa siyaabo kale u dhintay intaba waxaa iyaguna warbaahinta la hadlay ehlada dadkaasi ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo horjeestay tallaabada ay qaaday xukuumadda federaalka dadkeena meelaha geena ma hayno qabuurina qaar way kala dhunsan yihiin dad saraakiilaan u wada duwan oo dalku u dhimanaya yaa hadda waa la bixina haddii log eesh faa'iido yaa maxaa faa'iidaha macnaa laga helaada shan qofood oo ayeeyale oo iyo afaraan dhalay ma garatay oo ikoo dawladda u shaqaynayo oo laamiyada taagan xabad lagu dhuftay ilmahoodii oo sibyaanyahaan haayaa nin igu taageera ma lahan adeer ma lahan owlaaddaydi waa dhammaatay wiilashii waa dhammaadeen gabdhihii midii karti laheed waa dhammaatay berigana waxaa la dhahowhayaa adduunyadii dhammeed waa lahaaqaa qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo arrintan warbaahintu ka waraysatay ayaa iyaguna muujiyey siday uga soo horjeedaan ayaga oo dhanka kale dowladda federaalka u jeediyey eedo kala duwan wallaahi horta wax fiican maan in qabuur soddon sano iyo ka badan oo duugan maanta in la faago sababtoo ah dhul wuu buucaa dhul meelaan waa wada buucaa marka waxaan dhihi lahay in laga wareejiyo qabuuraha la iska dhaafo dad oo mar hore dhintay in maanta dib loo qodo haddana oo la yidhaha dhulaa loo baahan yahay wax fiican maan marka waxaan kula tali lahay inay iska daayaan ee dhul waa badan yahay dhul meelahaas ay ka raadsadaan walaahi xero hadda maanta oo laga dhisay qabuur oo soddon sano ka badan duugan maanta la qoday والله حرا لقى لسه أنا أركع واحد خلط أو قاعد واحد كجرت ما كجرت مع بط حاب أنت ليه ما كنت طالع إلا أي جزيرة حاب واحد ما يكدست حق ما الميت كجر محله بحنا هذا وعلى لويا ميت كي أبا العشورة ورقة سوجرت على لويا دتكي مرق وها مشروع سعود وعينيه وبعشان أنت بسوق قارن كيف إذا سوى أنفعل هذا ني بريمت كلا إمانة أساسه دي دوناسي مرق فرح لسكي قاعد عليها عينيه وميت وعي دتكي نولك بحسن وعي ميت كي لو ده بتقولها dad ahaalu qabuura meeluu ku duugan yahay dowladdu dadka oo shacaboo meel deganaana ay barakiciso wixii ah ahlu qabuurana ay barakiciso waxaan aaminsannahay hadalkaasu hadduu dowladda asu ka soo baxay barceebay ku tahay hore waxaan aniga u maqlaynay dhul dowladdu ay leedahay oo dad shacaba laga kiciyey oo dowladdu ay dadka sii gadatay ganacsato ah taasaa ebed aniga madaxayna ka guuxaysa oo dhaliil weyn dowladda xasan sheekh maxamuud aan ka aaminsanayno laga soo bilaabo tan iyo markii uu dowladda federaalka ka soo baxay maalintii shalay warka ah in guddi loo saarayo faagidda qabuuraha waxaa dadka indheergaradka ah u muuqatay arrin caqligal ah oo ah inay hadalkaasi ku hoos duugan tahay in dhaqaale laga sameeyo meydadka ku jira qabuuraha iskool bulisiyo waana tan maanta la arko oo bannaanka u soo baxday waxaa jira ehelada qaar oo horay ula baxay dadkoodii halkaasi ku duugnaa kadib markii ay ka war heleen arrinta ay damacsan tahay dowladda federaalka maamulka xasan sheikh ayaa sheegay in lix kun oo kenyaati ah ay soomaaliya sanadkii ka diraan laba milyan oo dollar maxamed amiin ayaa ka warramaya
dowladda federaalka ayaa ku faantay in dhaqaalaha soomaaliya ay u xawiisho gudaha dalka kenya iyadoona arrintaasi loogu danaynayo dadka iyo dowladda kenya jibriil oo ah safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka kenya ayaa waxa uu sheegay in lixdan kun oo kenyaati ah ay soomaaliya sanadkii ka diraan laba boqol oo milyan oo dollar waxaa ogaataan dad gaaraya ilaa konton kun ilaa lixdan kun nambarka saxa hadda lama hayo oo kenyaan ah ayaa dalka soomaaliya ka ganacsada sanadkii u dambeysay lacag gaaraysa laba boqoloo milyan oo xawaale ah ayay ka soo direen dalka soomaaliya ayagoo lacagta loo soo diro dadkoodoo degan kenya marka kenya dadka kenyaatiga ah laftigooda shaqo badan ayay ka haysaan dal gudihiisa labada boqol milyan kuma jiraan lacagta kenyaatiga ay ka helaan qaadka ay soomaaliya kusoo daabulaan kenyaanka ayaa badanaa shaqaale ka ah xarumaha muqdisho ee ay atmis ilaaliyaan sida xalane garoonka aadan cadde iyo goobo kale oo aan la ogeyn inay soomaalidu ka shaqeeyaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan guurguurti ayaa horey u sheegay inay sii xoojin doonaan shaqaalaysiinta dadka kenyaanka ah kadib safarro badan oo uu ku tagay dalkaasi isaga iyo ra-iisul wasaaraha waxaa marar badan warbaahinta muqdisho ka soo muuqday boqolaal soomaali ah oo ka cabanaya in shaqooyinkoodii laga ceeriyey laguna bedelay shaqaale kenyaan ah iyo kuwo ugandhees ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dooro sharci ah ayaa loo soo xiray haweenka ku dhaqan degmada saako ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muude iyo axmed abuu muslim ayaa ka warramaya maktabka dacwada degmada saako wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa u soo gebagabeeyey dooro haweenka muslimaadka ku dhaqan xaafadda biyooley ee degmada saako dowladani oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxa ay haweenka ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ah haweenka loo qabtay dowladda oo gaarayay toddobaatan haween xiritaanka dowladda waxaa ka soo qaybgalay culimowdiin ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad kale ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa kelimaad ka soo jeediyey sheekh cabdulle nuuraddiin gabar mufasir ah kitaab soo qortay kitaabkii tafsiir la akhristoohaya gabar muxadis ah ehe gabar haddana maxaa kuu sheega macallimad ah gabar qaari qur'aan ah oo maxaa kuu sheegay qur-aanka macallinka ah hadda boosihii iska lahaya umuna caaisha ha fiirs umuna caaisha raggii dhammaay hala xadiis laga wari waa aragta ciddii waxay uga arag daah inay u xeerataa ragga waxbarij hablo iska dhaaf inay kasoo gudubto marka marka waxaa laydinka rabaa marka dhariiqii hooyayaalkeenni inuu dhariiqii ku dhacna waxaana looga dhici karaa in wax la barto qof jaahille wax ma qaban kara qof jaahille wax ma islaaxin kara taas maanta aniga qor waxaa la yidhaha aljaahilu ehe aksaru mima yafsidu mima ninka jaahilka wax islaaxinaya waxaa ka badan inta fasahaadinaya marka marka waxaa dardaan kusoo gabgabaynaa walaahi waxa dhoosu waxa la barta alla socdaa dhohaasa jaaniska laga faa'iidaysa sidoo kale xiritaanka dowladda waxaa dardaarano ka soo jeediyeen ugaasbiyey axmed iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre haddii hooyooyinka etiin ma etiin lafdhabarka oo umuta haddii isan wanaagsanaatan gulol faylaxdaan meel idoob aadi faylaxata ulaad faylala aabuna faylaxdeen marka macalinkii iyaalka tarbiyeeyey horta isu iyaalkan ammaano may la faday horta inay zoojkan dheecdaan iyaalkiina tarbiyad wanaagsan ka tarbiyeytaan walbalbana falaacdaan kusaasdeer iyaad isiisan fare walaagii la siin sheegay ama barateen may la faday inay ka camal falaan waa inaad isan ka camal falaan ikhlaasa siin ku had dadka isan deriskin haay oo haan la kulan ku faa'iidaysinan wal derisdan wal isfaa'idan alxamdulilah ilaahay wuxuuna keenay maanta in kitaabka ilaahay laga boorka laga jafay in dad ducaysanu soo qaadeen ay ku dagaalamayeen oo gaalada ay godad ku rideen gaalada godad lagu riday oo maanta gaali soo duushay oo maraykan hogaaminayay hawada nin mare maahane nin kale uusan meel aadayn ayaana soo gaarnay waxaan soo gaarnay in dadkii diinta la barayo waxaan soo gaarnay gabdhihii saa u qowna in la asturay waxaan soo gaarnay inay diintii barteen ee gabdhow waxaan idiin soo jeedinaya su-aalo saddexa oo ay ka mid tahay marka hore horta sidaada baro waddada ilaahay lagu aado oo jannada lagu qaado loo qaado barta marka kuwo wax gudbiyo oo dariskeeda u gudbiyo oo ilmahooda u gudbiyo oo raggooda u gudbiyo oo ilaahayba haddaale xaqii gudbiyo ayaguna barta noqda waa kuwan haweenkii ka faa'iidaystay muddadii tobanka maalmood ay soconaysay dowladani iyaga oo sharaxaya duruusta ay ku qaateen aad magaceyga suuda aadan xasan waxaa maanta noo soo gebgabeeyey duuro oo soconaysay toban maalmood waxaan ku qaadanay tarbiyatul islaamiya shacaarkeeda waxaa ah cilmu wa camal magaceedu umu sulaym casharada aan ka qaadanay waxaa ka mid ah maa acdam maanaha allahu can alla wuxuu naga reeba maxaa ugu weyn acdam maanaha allahu can alla wuxuu naga reeba waxaa ugu weyn canhu shirk shirkiga maa huwa shirk shirk muxuu yahay huwa asaga sarfu lcibaadati cibaadada oo laleexay maa huwa alwalaa الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين ما هو البراء هو البغض والعداوة للكافرين والمرتدين والمنافقين من هو المرتد المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ما حكم المرتد حكم المرتد القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii sare loogu qaadi lahaa waciga diimeed ee bulshada ku dhaqan wilaayada isaga oona qabta dowraad iyo xamlad dacwi ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa